Magaalada Jowhar ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayo wax soo saarka dalagyada kala duwan ee ka soo baxa beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ka soo qayb galay munaasabadda Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare aqoonyahano iskaashatooyinka ka dhisan magaalada Jowhar iyo marti sharaf kale Maxamed Bashiir Qaasim Daqare Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle ayaa ka warbixiyey muhiimadda bandhigga wax soo saarka waxyaabihii soo qabsoomay waxaa ka mid ah tababare casriya ayaa la soo siiyey iskaashatooyinkan meesha fadhiso waxaa la soo siiyey abuur waxaa loo qooday kanaallo waxaa la siiyey agabyo kala duwan oo beeraha wax loogu qabto hadday noqon lahayd yaabooyinkii gaarigacmeedyo iyo wixii lamid ah waxaa la siiyey makiintii lagu shiidaayey dalagii soo go'ay haamankii wax lagu keedinaayey sidoo kale afariyabaatanka iskaashato waxay ka kooban yihiin lix boqol oo qoys oo beeraley waxaa la siiyey loo qeybiyey hal milyan iyo afar boqol iyo afartan kun lacag calaa qoys laba boqol iyo afartan dollar ay hore u qaateen hadda waxaan rajaynaynaa in dhowaan ay soo gaarto labaatan iyo afar cagaf iskaashato kasta hal cagaf ay soo gaarto sidoo kale waxaan rajaynaynaa raashinka hadda laga cabanaayo dalagii ay tacbaan inay w f b dib ugu iibsato si loo dhiirageliyo beeraleydan ayaa mashruucan ka mid ah waxaad ku bishaaraysanaysaan beerihii aad tacabtaan in dib loo iibsan doono dalagiinna halkii macaawanadii baadiyaha dibadda laga keeno in gudaha laga iibiyo ayaa qorshaha ku jiro waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa hay-adda faw iyo w f b oo howshaani taabageliyey waxaan halkaan sidoo kale ugu mahadcelinayaa dowladda sweden qaar ka mid ah aqoon-yahanada iyo mas-uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey iyagoo u mahad celiyey wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa wasaaradda beeraha dowladda hirshabeelle iyo hay-adda s t s ee barnaamijkaas soo wada qaban qaabiyey xaqiiqdii beeraleyda waxay u baahan yihiin dhiirigelin dhiirigelinna waxaa lagu heli karaa iskaashi haddii aan la iskaashanin aan dowladda iyo shacabka iskaashanina dhiirigelin beerley ma imaan karto marka waxaan rajaynaynaa wasaaradda beeraha dowladda hirshabeelle iyo dhammaan maamulka heer gobol iyo heer degmo inay meel walba u garaacaan sidii horumar looga samayn lahaa ganacsatada yaryar iyo beeraleyda labadaba wasiir daqare waa wasiirka kaliya intaas aan arkayna nala shaqayhayo wuxuu noo ahay wasiir agaasime wasiir ku-xigeen asaan u mahad celinaynaa intaas intii aan aragno oo dhibaataa asaga ayaan la aadi jirnay waa saaxiibkayn waa walaalkayn marka waxaan idiin sheegaa intaas ilaahay aa ku mahadsan barnaamijkan quruxda badan waa soo dhowaynaynaa iskaashitooyinkaa wax soo qabtay oo saddex sano soo shaqeeyey oo tobanka iskaashataana waa soo dhowaynaynaa annagu waxaan nahay lafdhabarkii hooyooyinkii oo gobolka shabeellada dhexe